habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka habeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta idaha furay shirka culammada soomaaliyeed oo ka furmay muqdisho duqaymo diyaaradeed oo ka dhacay duleedka degmada xaradheer ayay ciidamada dowladda oo la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka mudugga gudoomiyaha gobolka banaadir oo si adag uga hadlay weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen xarunta dowladda hoose ee xamar guddiga gaadiidka ee dekedaha waddooyinka iyo weliba tamarta oo maanta shir la yeeshay qaar ka mid ah maamulka korontada dalka mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle oo maantay booqday deegaanka waa deegaanka waa deegaan beereedka calaaga oo dhowaan lagala wareegay al-shabaab garaad jaamac garaad cali oo maantay gaaray magaalada laascaanood fariin adagna u diray somalilan wararka dibaddana waxaa ka mid ah burkina faso oo ciidamada faransiiska ah ugu baaqday waa u qabatay in bil gudahood ay kaga baxaan dalkeeda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo isniin ah waa habeennimo talaada ah isniin ay sii baxaysa taariikhdu waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsanna aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya ayaa dah furay shirka culimmada soomaaliyeed kaasi oo maanta si rasmi ah kaga furmiya muqdisho shirweynahan culimmada soomaaliyeed ayaa waxaa ka qeybgelaya mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin culimmada soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya ayaana dah furay shirkaasi kaasi oo ka hadlay ahamiyadda uu shirkan u leeyahay bulshada soomaaliyeed waxaana sidoo kale uu baaq u diray culimada shirka ka qeybgelaysa
sida iyo asbaabtii ilaahay usoo dejiy diinta unoo sheegay sidii inay ahaato nolosha dadka wanaaga ficnaanta haddii diintani qows iyo hajra oo intaa boqol sanameed ay isdilaayeen la yiri ay midaysay war annagoo maanta midaysa waxa noo dhim wax yar waaye waxa yartaa diinta intaan cuskano aan midowna horena aan soconno aqoonteenni waa leenahay dhaqaatiir naguma yara injineer naguma yara siyaasiyiin xataa naguma yara maxaa intaan yartaa waa inta yaroo noo dhiman oo waxa kaliya na midayn karo isugayn keeni karo reer hebel nama midayn four point five nama midayn karto wax kasta hadday noqoto nama midayn karto four point five lan waaba nala qeybiyaba afar iyo intaan yartaa ahatiinaa layiri oo qofna soo tirisay qofna og afartaan waayihiin layiri meelay kusi siman yihiin qof cadayn karta oo inay isla egyihiin cadayn karta male midkaan waa qoladan kale waa nus layiri meelay nus ku yihiin cid cadayn karto soo tirisay magag waa horta wax laga hadlaya hadda nasab kale iyo wax kale maaha laakiin meel ay ku yar yihiin cid soo tiriso kow iyo laba soo tiri allah u naxariistee nin la dhihi jira mawliid macaani ayaa marka la yidhaha dadka laga tiro badan yahay oo istaagi jiray markaasuu dhe jooji dadka laga tiro badan yahay dhihine dadka laga qaylo badan yahay dheh marka waxa waaye waxaan rabnaa waxaasoo dhan hal meel lay xal ku leeyihiin meesha xalka ku leeyihin waxa waaye diinta dhexdeeda waay halkaas meel lay xal ku leeyihin in amaan isku raaci karnaa reer hebel haddaan nahay reer hebel anagaa idinka badan qolo inta dhahna amay hayo waa naga badantihiin nawada amay leedahay isku raaci mayno laakiin wadadan wadadii ilaahay waaye waa waxaan isku raaci karno qofkii diidan hadda qof qaldan inuu yahay
codkaasina waxaa u dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si kulul oo daha furayey shirka culimmada soomaaliyeed oo maantay ka furmay muqdisho markan haddii aynu eegno duqeymo diyaaradeed ayaa waxay ka dhaceen duleedka degmada xarardheere iyo sidoo kale waxaana ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka mudugga wariyahana cabdulqaadir cusmaan indhoy ayaa faahfaahinaya
dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay in duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ciidamadu ku garaaceen saldhig xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka beer faarax uu dhaca waqooyi galbeed degmada xaradheere ee gobolka mudug in ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab qoraal kooban oo kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqeyntan kadib ay xigtay dagaal islamarkaasina khasaare xoogle lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab laguna dilay ku dhowaad afartan dagaalame oo ka tirsan kooxda al-shabaab ciidanka xoogga dalka ayaa weerar ku qaaday deegaanka beer faarax oo dhaca waqooyi galbeed degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug ciidamada ayaa la wareegay deegaanka ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay wasaaradda warfaafinta hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka soomaaliya deegaanka beer faarax ayaa maanta lala wareegay iyadoo ciidamada dowladda iyo weliba dadka deegaankuna ay gudaha u galeen deegaankaasi oo muddo sanada ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab ciidamada dowladda federaalka soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ballaaran ayay ka wadeen gudaha degmada xaradheere iyo deegaano dhaca duleedka degmadaasi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo haatan ku sugan magaalada xaradheere ee gobolka mudug ayaa halkaasi ka wado dardargelinta ku aadan dagaalka ka dhana kooxda al-shabaab iyadoo howlgallo ballaaran ay ka socdaan meelo kamid ah magaalada wasiirka gaashaandhiga cabdulqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya ayaa sidoo kale ku sugan degmada xaradheere oo ah deegaan muhiim u ah kooxda al-shabaab muddo sanadana ay ku sugnaayeen si kastaba ha noqotee sheegashada dowladda ayaa imaaneyso maalmo uun kadib markii sidaan oo kale dowladdu ay sheegtay in al-shabaab ay ka dishay afar waa boqol dagaalame jimcihii toddobaadkii hore weerar lagu qaaday degmada galcad
aada u mahadsanyaha waryaheena cabdiqaadir cismaan indhooy markaana haddii aynu eegno gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu si adag kaga hadlay weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen xarunta dowladda hoose ee xamar waryaheena xasan salaad xasan laki ayaa ka waramaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu soo koobay safar shaqo oo dalka dibaddiisa ugu maqnaa waxauu ka soo degay garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho maanta wuxuuna durba si toos ugu gudbay isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho halkaasi oo lagu dabyibayo bukaanadii dhaawacyada kala duwan kasoo gaaray weerarka gelinkii dambe shalay al-shabaab ay ku qaadeen qeybo ka mid ah xarunta dowladda hoose ee xamar gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa mid mid u booqday qaar ka mid a bukaanada wuxuuna tilmaamay gudoomiyuhu in lasoo afmeeray weerarka islamarkaana ay daneynayeen al-shabaab in dhibaato intaa ka badan ay geystaan waxa uu ku ammaanay ilaamaha amniga ee dowladda in ay ka hortageen weerarkaasi islamarkaana khasaaro kooban uu ka dhashay waxa uu u rajeeyey bukaanada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf jimcaale madaale in xaaladooda caafimaad allah uu u booga dhayo dhaawacyada hadda xaaladooda waa ay kasoo wanaagsanaanaysaa sida ay tilmaameen saraakiisha caafimaadka isbitaalka digfeer ee bukaanada lagu dabiibayo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa usoo dhaqaaqay xarunta dowladda hoose halkaasi oo ah fadhiga kulamada maamulka gobolka banaadir ay ka qabsoomaan waxa uu la kulmay waaxda nadaafadda oo iyagu howlahooda nadaafadeed waday iyo sidoo kale xafiisyada kala duwan ee maamulka gobolka banaadir oo si caadiyan ay uga socdeen howlaha shaqo ee maalmeed ee bulshada ku nool gobolka banaadir ay u qabtaan maamulka gobolka howlahaasi oo maanta si caadiya xarunta uga socday gudoomiyaha ayaa warfideenka kula hadlay xarunta dowladda hoose waxauna carabka ku dhuftay in ay tahay xaaladdu mid wanaagsan lagana hortagay in khasaaro badan xarunta dowladda hoose ay ka dhacdo haddii ay noqon lahayd burbur iyo in dad dhibaato loo geysto waxaan runtii aada iyo aada ugu mahad celinaynaa hay-adihii amniga iyo ciidankii jooga xarunta gobolka ee durbaba ka howlgalay cadowgii isku dayayey inay ku waxyeeleeyaan dadkii masaakiinta ahaa oo halkooda intaysan soo dhaafin meesha ayagii ku gumaaday lix ayaa soo weerarta ruux mid isqarxiyey oo isku soo dhiftay albaabka yaraa iyo shan ka dagaalamaysa gudaha ay ugu tala galeen inay muddo ku jiraan laakiin saacado kooban lagu soo afjaray kadibna leesgarab dhigay ayagii waa nasiib darro dhallinyaro soomaaliyeed in maalin kastaba sidaas meydkooda laysu garab seexiyo ayaguna ay leeyihiin gaaraan la dagaalamaynaa waxa waaye waa fikir qaldan cidda murtadka ay sheegayaan waa cidma yaa murtad ah yaan ahayn kalema garanayaan waa dad dhallinyarada la mira habaabiyo la dhumiyey waxaan leenahay soomaalidu waa muslim islaamka diinta islaamka ayay ku dhasheen wayna ku dhaqmaan waana dad ashahaato waa dad qirsan nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo waxdaaniyada ilaahay waa dad soomoo salaado marka murtadka meeshay ka keeneen aan garala'nahay marka dhallinyarada yaryarka ayaysan ku dhuminin nimanka danleyda ah oo aan ayagu shahaadada soo raadsanin laakiin ciyaalka yaryarka ah mar walbaba intay kiniini soo siiyaan yidhaahdaan orda shahiida shuhadaad tihiina ilaah baa idin daalacanaya orda dhimashadunbaa inkaaga dhiman jannadii dhahaayo waa nasiib darro runtii
codkaasina waxaa u dambeeyey warkii uu inoo faahfaahiwaa qodobareedkii uu inoo faahfaahinayay waryaheena xasan laki markaana haddii aynu fiirino mas-uuliinka waa mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle ayaa maantay booqday deegaan beereedka calaag oo dhowaan lagala wareegay al-shabaab waryaheena abuukar dayax oo ku sugan deegaankaasi ayaa warbixintan inoo soo diray
mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle oo maalmahan socdaalla shaqo ku jooga deegaanka ceelbaraf ayaa maanta booqday deegaanada caanka ku ah wax soo saarka xagga beeraha mas-uuliyiintan oo isugu jiray wasiirka wasaaradda maaliyadda ah cali cabdulla nuur wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maxamuud axmed gacal wasiiru dowlaha tamarta iyo biyaha axmed cali abuukar iyo wasiirka dib u heshiisiinta cabdulaahi cadde ayaa gaaray deegaanka calaag oo ka mid a deegaanada hoos yimaada ceel baraf islamarkaana dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab ugu horeyn suldaan daahir axmed gaabow ayaa xubnahan wasiirada ah kusoo dhoweeyey deegaanka anagu unba waxaan sheegaa inaan dadkan deegaankan aan kusoo dhoweyhayo deegaankan weyninka badannaho degmada ceelbaraf ka tirsanaa dhulbeereedkii inaan dadka ka yimiday mataqaanaa dowladda hiirshabeelle oo dhulkan madaxdoodiiya inaan mataqaanaa deegaanka kusoo dhoweyno oo deegaankan deegaanka la xoreeye waayo shan iyo toban sano ka hor ay qawaariidtu qabsadeen haddana maanta xurahoo si mataqaanaa amba tabcashaa amba mataqaanaa dalaga beeraha uu kasoo go-ayo indhihiinna aad ku arkaysiin waxaan rabnaa hay-adaha ku shaqada lahoo iyagana beeraha qaabishan iyo wixii mataqaanaa xoolaha qaabishan iyo wixii horumarada ka shaqeeyo dhan inay naga gaarsiiyeen masjidkaas dadka deegaanka anagoo mataqaanaa odayaasha dhaqanka ka mid a waxaan mataqaanaa maanta idinku casuumnay oon halkaan idinkugu soo dhoweyhayno inaad masjidkaas naga qaadiin mataqaanaa dowladda hiirshabeelle dowladda federaalka iyo dadkaad ka wakiilka tihiin oo dhanna ay deegaankaana uu ka mid yahay wasiirada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay muhiimadda wax soo saar ee dhulbeereedyadan ay u leeyihiin bulshada ceelbarafa
runtii meeshaan waa dhul wax soo saar hoostaga deegaan weynahan degmada loo socdo ee ceelbaraf waxaan u diraynaa baaq hay-adaha dadka ka taageera emerjensiga iyo horumar inta labadaba cid kasta oo danay haysad waxay ballan qaadeen in lagu soo dhawey doono halkaan halkan waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha amba wasaaradaha beeraha xanaanada xoolaha iyo dhammaan inay halkan ka qayb qaataan dib u soo celinta adeegyadii bulshada ee ku burburay shan iyo toban sano oo ay haysteen nimankii oo argagixisada runtii waxaa waaye waxaan u diraynaa fariintaas madaxda hogaamisa dowladda hirshabeelle iyo hay-adaha caalamiga inay ka qayb qaataan si dadkan adeegyadooda dib loogu soo celin lahay yaa ishu waxay qabanaysaa dhul aad u qurux badanoo aad u fiican guud ahaanna waa deegaanka ceelbaraf oo hadda aan ku sugnayn habeenadan ayay hoos tagtaa degmaday hoos tagtaa dhulkan ceelbaraf
guud ahaan warkii habeenu dhegeystayaal aad kala socoteen raadi dalsawanaginta ciddii wararka ugu sagaan waxaay dibka heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan dotcom
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel